bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين amا bعd qal الإmam النsائي رaximh اllه taعalى bab الnahyi عan الاstinjaaءi bاlyamiini baabu nahyi iska reebidii layska reebay cadaynteedii buu u baab yahay can اlistinjaaءi istaja bilyamiini midigta in lagu istajoodo oo marka la istajoonayo in midigta markaa lagu isticmaalo wa bilisnaadi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi wa huwa aljaxdariyu basriyun yuknaa abaa mascuud ayaa lagu kuneeyaa hiqatun rawaa lahu nasaa-iyu faqad oo wuxuu ka mid yahay ruwaadda nasaa-i keliya uu ka wariyey qaala xadahanaa khaalidun wa huwa khaalid bnu اlxaariث alhujaymey hiqat habtun rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadahanaa hishaamu wahuwa bnu abi cabdillaahi اdastuwaa-iy can yaxyaa wahuwa bnu abi kahiir alyamaamiy can cabdillaahi bni abi qataadata can abi qataadata wahuwa alxaariث bnu ribciy alansaariy ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaala nabigu wuxuu yihi idaa shariba axadukum midkiin haddii uu cabaayo falaa yatanafas yuusan ku neefsanin fii inaa'ihi weelkiisa dhexdiisa marka bannaanka inuu ku neefsado waa loo ogol yahay ee weelka dhexdiisa inuu ku neefsadaan la ogolayn cabitaanka marka qofka uu cabayo waa u neef neefsan karaa laakiin bannaanka ku neefsanaa weelka dhexdiisa waa tan tan la diidayo wa idaa ata alkhalaa'a haddii uu yimaado musqusha ama meesha lagu xaajo gudanayana falaa yamasa younan taabanin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi midigtiisa younan ku qabanin oo ku taabanin oo bidixda un ha isticmaalo walaa yatamasax yaanu isku masixin oo yacnii ounan masaxaadda dhagax iyo waxaa hadduu ku ku istajoonayo amaba ou yacnii biyo iyo wax lamida ay tahay yaanu gacanti ku masixin biyamiinihi midigtiisa gacanta midigta ayounan dhagaxa ku masa masixin ayb oo marka uu istajoonayo dhagax ama warqad iyo ku istajoonayo midigta yaanu masaxaadda ku samaynayn wabihi qaala akbaranaa cabdullaahi bni moxamed ibni cabdiraxmaan wa huwa cabdullaahi bni moxamed ibni cabdiraxmaan ibni lmiswar ibni makhramata aلzuhriy albasriyu saduuqun rawaa lahu muslimu walarbaca qaala xadahanaa cabdulwahaab wa huwa cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid aلthaqafiyu hiqat can ayuuba wa huwa bnu abi tamimata aلsakhtiyaaniy can yaxya bni abi kahiiri can abi qataada can abiihi ana nabiya sal ll l slam nahaa wuxuu reebay an yutanafasa fi linaa'i weelka in lagu neefsado wa an yamasa dakarahu dakarkiisa inuu ku taabto biyamiinihi midigtiisa wa an yastaiiba biyamiinihi midigtiisa inuu ku istajoodo wa an yastaiiba inuu ku istajoodo biyamiinihi midigtiisa marka xadiidku waa xadiid abi qataada labadaba marna waxaa ka warinaya yaxya bnu abi kahiir waxaan ujeedaa xadiidka waa xadiid ibni abi qataada can abiihi labada kol marka labada riwaayaba yaxya bni abi kahiir baa ka warin laakiin ardada yaxya bnu abi kahiir baa is kala duwan marna riwaayada horena waa xadiidu hishaam can yaxyaa midaanna waa xadiidu ayuub can yaxyaa wa bihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas aad marka jarxiga iyo tacdiilka iyana waa kalimaad buu ku leeyahay camr bnu caliin alfallaas abu xafs ayaa kunyadiisa la dhahaa yaxya bnu saciidin alqataan iyo cabdiraxmaan bnu mahdi iyo aad wax uga qaateen wa shucayb bnu yuusuf wa huwa shucayb bnu yuusuf annasaa-iyu abu camr hiqatun saaxibu xadiid rawaa lahu nasaa-iyu faqad ninkan isagana nasaa-i keliya ka wariyo wallafdu lahu lafdiga yaa iskale shucayb ayb marka alfaadda wu kala waa kala bixinaa marka labadan sheekh buu xadiidka ka maqlay alfaaddoodu waa kala duwan tahay macnaha isku mida lafdiga uu soo kaxaynayo waa lafdu shucayb can cabdiraxmaan ibni mahdiy can sufyaana wahuwa thawriyu cabdiraxmaan ibni mahdi haddii can sufyaan la iطlaaqo waa thawri cid kale maaha can mansuurin wاlacmash can ibraahima can cabdiraxmaan bni yaziida can salmaana qaala qaala almushrikuuna mushrikiintii waxay yidhaahdeen innaa lanaraa annagu waxaan aragnaa saaxibakum saaxibkiina yucallimukum inuu idin barayo alkhiraa'ata yacni hay-ada xaajada loo guto hay-ada xaajada loo qaabka loo xaajo guto qaala ajal ha nahaanaa wuxuu naga reebay nebiga an nas an an yastanjiya axadunaa midkaan inuu ku istijoodo biyamiinihi midigtiisa wa an yastaqbila alqiblata qiblada inuu qaabilo marka uu xaajo gudanayo wa qaala wuxuu yidhi laa yastanjii axadukum midkiin iyounan ku istajoonin waa lil ishbaac baa ya-di marka loo keenay haddii kaloo laga dhigo caadiba laga dhigana waxay noqonaya laa yastanjii kuma istajoonaayo waana khabarun bimacna nahyi waay markaas ayb axadukum midkiin biduuni halaathati axjaarin saddex dhagax ka yar wax saddex dhagax yacnii aan ahayn oo ka hooseeyo ku istajoon maayo midkiin yacni yaanu ku istajoonin ayb xadiidkanna marka waa xadiidkii aan soo marno sanadkiisii marka uu yacni dariiq kale uu ku keenay ayib macnaha marka uu ka rabana xadiidkan waa wataa marka baabkan wuxuu keenay laba xadiid oo xadiid abi qataada iyo wuxuu keenay xadiidi salmaan intana marka waxay tusayaan qofku in markuu istijoonayo midigta uunan isticmaalin kuna istajoonin haddii marka midigta xaalat listinjaa in la isticmaalo la diiday ee xaaladaha kale ee qofka uu ka maarmi karo inuu gacanta yacni dakarkiisa uu gacanta midig ku qabta iyana markaa waa karaaha iyada qaala baabu dalki lyadi biاlardi bacda اlistinjaa baabu bayaani xukmi dalki lyadi gacanta rugitaankeeda bilardi dhulka in lagu rugo bacda alistinjaa'i istijada kadib qofku markuu istijoodo ka bacdi yacnii gacantii inuu iska dhulka saa ugu rugo dabadeed iska dhaqo macnuhu marka waxay tahay waa ziyaadatu tatahur wa tanaduf waa nadaafad zaa'ida iyo tatahur zaa'id ah yaa laga rabaa marka waxaa lamida qofku inuu saabuun isticmaalo kale ama oomo iyo wax lamida isticmaalo oo gacmihii markaa iska dhaqa markuu istijoodo ka bacdi ziyaadatu tadahurna waa tahay dadka mukhaaladada uu ku sameynaa lafteedana edeb ahaan sidaas baa u fiican ilaa qofka qof buu salaamayaa gacantii caafimaadkiisana sidaasaa u fiican oo gacantii waxaa laga yaabaa inuu wax ku cuno ama afka gashto saddexda dhinacba marka sharcigu waa xadiidkan waa ku ilaaliyey wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdillaahi bni lmubaarak wa huwa abu jacfar albaqdaadiyu hiqat xaafid rawى lh الbخariي وأbu dawuda والنasائي qala xadaثna wkiic whuwa بن الجراح الru'asiي أbu سfyan ثqة إmam xadiثhu fi الkتب الستة عn شharيki whuwa شharيk بن cabdاللahi النqعي عn إbrahima بni jrيiri ayb إbrahim بن jrيir wa إbrahim بن jrيir بn cabdالlahi الbjlي saduuqun ilaa anahu lam yasmac min abiihi isaga waa saduuq laakiin aabihii kama maqlin jariir ayb waqad rawaa canhu bilcancanati cancana ayuuna uga wariyaa ayb waqad rawaa canhu bilcancanati wa jaaءat riwaayatun riwaayaa timid ayb riwaayadaa marka waxay ku timid yusarixu taxdiida riwaayo marka oo xadathanii dhahaya ayaa timid laakina laakina adanba ligayrihi laakina adanba ligayrihi laakiin dembigaas isaga male cid kala iskale qaladkaa la timid hadalkan marka hadal muhiimad badan leh waay awalan meeshan waxaan ka qaadanaynaa ibraahim bnu jariir can abiihi waa irsaal waa munqaic sanad munqaica waxaa kaloo oo cibaaradan ku jiro inamaa rawaahu bilcancanati marka uu yidhaha ibraahimu bnu jariir can abiihi arrintaa iyadaa marka isaga waa dhihi karaa can abiihi lianna lafdiga can ereygan yacni can waxaa weeyaan yaxtamilu litisaala walinqiaac itisaal iyo inqiaac labadaba waa muxtamal qof adiga hadda aada wax ka maqashayna can waa uga wari kartaa adoon ka maqlinna can waa dhihi kartaa bal waxaad dhihi kartaa can abi hurayrata radia allahu canhu mana is arkinba wax badan baa idiin dhexeeya ereygan marka isaga cancanada laguma qabsan karo qofka ayb waxaa la rabaa marka hadda inqiaaca jeliga iyo midka khafiga labadaba qofkaa laga rabaa inuu iska baaro markaas inqiaac jeli haddii uu iyo taariikh aynan ka dhexaynin oo labadooda aynanba isa soo gaarinna waa jeli waa waadix khafi haddii uu yahay ninkan mudallis yahay ama irsaal khafi ana waa inaad marka kutubta irsaalka iyo tadliiska iyo aada u danayso inaad ka fiiriso ayb marka dambena wuxuu yihi wajaءat riwaayatun yusarixu fiiha bالtaxdiid riwaaya waxaa timid xadaanii ou dhahayo riwaayadaas marka haddii dhibaatadaas isaga ay tahay oo isaga oo aan aabihiis ka maqlin hadduu xadaaniida asaga wato iyaduna markaa khatar bay noqonaysaayo ninkan hiqa iyo saduuq maba noqdeenba markaa waa ku weyn lahaayo beenlow uu noqon lahaa leanna xadaanii waa ii warramay waaye isagoon u warramin marka waa ii warramay hadduu dhaho beenuu sheegayaa cadaaladiiba waa ka dhacama saas darteedu marka ibnu xajar uu yidhi laakina adanba ligayrihi xadaaniida waxa meesha keenoo ku qald wahmiyey isaga maahane dadka isaga ka hooseeya taxdiidkaas sheega isaga maba sheegin marka isaga dembi male waay marka nacam walidaalika marka ibraahimu bnu jariir bni cabdillaahi albajaliyi saduuqun isaga marka cadaaladna waa leeyahy dabdina waa leeyahay laakiin riwaayatuhu can abiihi mursalatun wuu keeni doonaa laftiisa nasaa-i laftiisa riwaaya buu keenayaa oo aabihii isagoo can uga warinaya ayb can abi zurcata isaga markaa ibraahimkan abu daawud iyo nasaa-i ibnu maajah baa u wariyaan can abi zurcata abi zurcata bni camr bni jariir bni cabdillahi albajali can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nabiga tawada-a waa weyse qaatay falama stanjaa markuu istajooday dallaka yadahu gacantiisiibuu rugay bilardi dhulka ayuu ku rugay ama dalaka dalaka yadahu gacantiisa ayuu yacnii rugay bilardi dhulkii ayuu ku rugay ayb dalaka marka masderkii dalkan buu noqonaa waa hulaathi dallaka marka la yidhaahna tadliik iyo saasoo kale u noqonaa ayb ayb falama stanjaa markuu istajooday dalaka yadahu gacantiisiibuu ayuu rugay bilardi dhulkii ayuu ku yacnii xogay uu ku rugrugay waay wa bihi qaala akbaranaa axmed bnu sabaax wa huwa anahshaliyu araasiyu lmuqri hiqat xaafid lahu garaa'ib ayb qaala xadaanaa shucayb yacni bna xarbin wa huwa almadaa'iniyu hiqat caabid qala xadaanaa abanu bnu cabdillaahi اlbajaliy saduuq fi xifdihi liin xadiiuhu fi sunan اlarbaca qaala xadaanaa ibraahim bnu jariiri can abiihi waatan marka riwaayadaas riwaayadan marka waa mursala liannahu lam yasmac min abiihi inkastoo isaga ou middan ka khilaaf baa marka jiro oo waa yaa iskhilaafsan abanu bnu cabdillaahi اlbajali iyo shariik ayaa iskhilaafsan riwaayada hore shariik baa lahaa soo maa shariik can ibraahima bni jariir can abi zurcata can abi hurayra abanu bnu cabdillaahi اlbajali isaguna wuxuu yidhi ibraahimu bnu jariir can abiihi laba meel marka waa iska khilaafsan yihiin shariik wuxuu ka dhigay min musnadi abi hurayra abaanna wuxuu ka dhigay min musnadi jariir ibni cabdillaahi اlbajali ayb khilaafka marka meeshaasuu ku joogaa qaala wuxuu yihi markaa kuntu maca nabiy sal ll l slam nabigaan la jiray faata alkhalaa'a musqushi ayuu yimid meeshuu ku xaajo gudanayay faqada alxaajata xaajadii buu gutay uma qaala yaa jariiru jariirow haati tahuuran biyo aan ku dahaaro qaato keen lagu dahaaro qaato fa ataytuhu waxaan ula imid yani biyo wax dahiriya keen faataytuhu waxaan ula imid bilmaai biyo fastanjaa bilmaai biyihii buu ku istajooday wa qaala biyadihi gacantiisu wuxuu ku dha'ayu yacni sidan yidhi sidii buu fasirayaa marka qaaladii buu fasirayaa fadalaka biha alarda dhulka ayuu ku rugrugay marka gacantiisa qaala abuu cabdiraxmaan hada ashbahu kan ayaa raajaxsan oo yacni sawaabka u dhow ama u ekaansho badan ashbahu bisawaabi sawaabka ugu ekaansho badan min xadiidi shariik uga ekaansho badan xadiidka shariik wallahu subxaanahu wa tacaala aclam ayuu yidhi meeshaas marka abu zurcat alciraaqi waliyuddiin wuxuu yidhi wa fii tarjiixi الnasaa-iyi riwaayata aban nasaa-i rajaxaadda ou riwaayadan abaan ou rajaxay calaa riwaayati shariik ou ka rajaxay nadarun baa ku sugan daymo fa ina shariikan maxaa yeelay shariik aclaa wa awsacu riwaayatan wa axfadu abaan iyoiyo iyo shariik shariik ayaa xifdi badan riwaaye ahaanna waasacnimo badan oo axaadiis badan leh waqad akhraja lahu muslimun fii saxiixihi shariikna muslim saxiixiisuu uga soo saaray inkastoo mutaabacaad iyo meelaha min baabi lmutaabacaad iyo uga soo saar saaro ayb ama yacni saxiixiisiiba uga soo saaray buu yihi walam yukharij liabana almadkuur abaankan la sheegayna bukhaarina uma soo saarin muslimna uma soo saarin marka labadooda xifdiga waxaaba ku wato shariik ayb maca anahu اkhtulifa calayhi weliba abaan waa laysku khilaafay riwaayadiisa اkhtulifa عalayhi fiihi farawaahu daara quطniyu wاlbayhaqiyu min طariiqayni canhu laba ariiq marka ayay kaga soo saareen canhu wa can mawla liabi hurayrata can abi hurayra marka wuxuu leeyahay abaan isaga riwaayadiisa khilaafaa galay marna min musnadi abi hurayra iyo isagoo ou warinaya marna min musnadi jariir ou ka dhigaya marka isagoo awalba dacfi noocan noocan maa ku jiray oo shariik ka xagga xifdiga ka hooseeyey haddana riwaayadiisi khilaafaa ku yimid oo riwaayo ka mida waxay waafaqeen middan kale oo min musnad abi hurayra inuu yahay ku waafaqaysaa marka khilaafkana dacfibu wuxuu u keenayaa dacfi awalna waaba laga xoog badnaa labadaa marka layskugu daro dacfigiisii hore iyo ka xoog badnaanshihiisa ee khilaafka iyo khilaafka yacni isaga riwaayadiisu ku yimid labaduba marka waxay tusayaan riwaayatu shariik inay marka xoog badan tahay meeshaas marka waliyudi alxaafid waliyudiin alciraaqi sidaas ayuu marka u tacqiibiyey alimaam abu cabdiraxmaan annasa-iyo haddii marka sidan nasaa-i la qaatana dee isagu marka ha u qaadanin inuu riwaayati ibraahima bni jariir can abiihi inuu sugaayo ma aha ee wuxuu leeyahay xadiidkan labadan qaab uu ku yimid qaabkaanuu saxiix ku qaabkaanuu macnaha wuxuu ku yahay ayuu ku jiraa marka qaabkan uu ku jirana waa qaab munqatica sanadkiisu inqiaac ku jiro saa darteed marka inaanu ansaxaynina ka muuqanaysan laakiin dalkigu xadiid maymuunowba ku ansaxay qisadii maymuuna nebigu markuu qubaysanayay janaabada uu ka mayranayo waa tow dhaqay faqasala madaakiirahu ayuu dhaqay marka muxuu sameeyey uma dalaka yadahu bilardi dhulkuu gacanta ku ruray kaana marka baabka waa loo soo qaadan karaa qaala baabu الtawqiiti fi lmaa-i baabu bayaani xukmi الtawqiiti xadidaadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fi lmaa-i biyaha la xadido tawqiit marka waxaa loo yaqaanaa macnaha taxdiid waay biyihii in la xadido taxdiidka hadda uu ka hadlayaana waxaa weeyaan biyaha ma loo kala qaadi karaa qaliil iyo kahiir biyaha lagu dahaaro qaadanayo biyo yar iyo biyo badan ma loo kala qaadi karaa haddii labadaas loo kala qaado biyo yar iyo biyo badan biyaha badan maxaa lagu xadidaa marka masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo marka biyaha badani taxdiidkooda ayb marka xadiidu lqulatayn ayuu marka keeni doonaa oo wixii qulatayn gaarana waa biyo badan wixii aan qulatayn gaarinna waa yaryihiin taxdiidkii waa kaa marka wbihi qala akbaranaa hanaadu bnu sariy wahuwa abu sariy alkuufiyu hiqat wاlxuseyn bnu xurayd hiqa bukhaari iyo afarta kalea u wariyaan muslim baan u warinin wاlxuseyn bnu xurayth wahuwa abu camaar hiqat rawaa lahu albukhaariyu muslim abu dawuud wاtirmidiyu wالnasaa-iyu can abi usamata wahuwa xamaad bnu usama hiqat habt rubama dallas can اlwalid bni kahiiri wahuwa almaqzuumiyu abu muxamed almadaniyu saduq caarif bاlmaqaazi xadiiduhu fi اlkutub الsita warumiya bira'yi اlkhawaarij can moxamed bni jacfari wahuwa moxamed bnu jacfar bni zubayr bni اlcawaam hiqat xadiiduhu fi lkutub الsita can cubayd llaahi bni cabdillaahi wahuwa cubaydullahi bni cabdillahi bni cumar bni اlkhadaab hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abiihi aabihi oo ibni cumar ah qaala su-ila rasuulu llahi sal l slam nabiga waxaa la su-aalay can ilmaa-i biyaha wax laga weydiiyey iyo wamaa yanuubuhu waxa kusoo noqnoqonaya biyaha oo min adawaabi xoola ah wa sibaaci dugaag ah yacnii biyo war ku jira ama meel ku jiro xoolaha iyo dugaagu ay isu dhaaf dhaafayaan oo hadba ay ku noqnoqonayaan wamaa yanuubuhu wamaa yataradadu fiihi waxa biyaha kusoo noqnoqonayo min addawaabi waasibaac ayib faqaala wuxuu yidhi idaa kaana almaau biyuhu haddii ay ahaadaan qullatayni laba qulat qulla yani biyuhu hadday qullatayn ay yihiin lam yaxmil ma xambaarayaa lam yaxmil alkhabatha wasaqda markaa yacnii ma xambaarayaan ma qaadayaan najaasta ma qaadayaan yacnii ma qaadayaan macnaha waa iska celin karaan wey najaas ma xambaarayaan waa ka adag yihiin najaasta ayb xadiidkan marka xadiidu lqulatayn ayaa la yidhaha riwaayana waxay leedahay lam yanjus ma najaasoobayaan xadiidkan marka manduuq iyo mafhuum buu leeyahay manduuqiisu waxa ay tahay biyuhu hadday qulatayn ay joogaan maba najaasoobayaan manduuqaasi marka waa la qeydayaa oo waaa waxaan ujeedaa waxaa lagu qeydayaa ijmaaca haddii biyuhu ay isbedelaan oo midabkii iyo dhadhankii iyo urkii ay iska bedelaan najaaso ku dhacday darteed ijmaacaas ayaa wuxuu khasisayaa meeshaan cumuumka ku jiro ayb ama itlaaqa ku jiro ayb mafhuumkiisuna xadiidkan waxaa weeyaan biyuhu haddaynan qulatayn aynan dhammayn oo ay ka yar yihiin mar kasta waa najaasoobayaan hadday najaaso ku dhacdo bimujaradi almulaaqaat ayay ku najaasoobayaan ku dhicidda bis waana sida shaafici iyo axmed iyo ay qabaan waay sida oo haddii biyihii markaa najaastu ay ku dhacdo biyo najaastaa imaanayso biyihii bay ku dhacaysaa waa la kala qaadayaa hadday mafhuumka xadiidkan wuxuu keenayaa hadday qulatayn ay ka yaryihiin inay najaasoobayaan waxna aan loo fiirinaynin haddii biyuhu ay qulatayn dhan yihiin kana badan yihiinna waxa keliya ay ku najaasoobayaan waxay noqonayaan tagayur inay doorsoomaan tagayurkana waxaa laga fiirinayaa allownu walriixu wacmu xadiidkan marka culimada sixadiisa aaday uga hadlaan oo qaar badan marka waxay ku daciifiyaan idiraab dadka ku daciifinayaan ibnu cabdilbar iyo ibnulqayim iyo ayaa ka mid a haddana maca dalika xadiidkan idiraab ma laha iyagu marka idiraabka waxay ka wadaan waxay leeyihiin abu usama xamaad bnu usama xadiidkan jamaaco kalow ka wariyey markaasuu wuxuu yidhi meeshii uu dhihi lahaa can moxamed ibni jacfar ayuu wuxuu yidhi moxamed ibnu cabaad ibni jacfar bedelan min moxamed ibni jacfar yani marna yani moxamed ibnu cabaadna waa ka wariyey moxamed ibnu jacfarna waa ka wariyey marka waxay leeyihiin waa iskhilkhilaafay haddii marka khilaafkaas uu yimaado oon la kala rajixi karinna waxay leeyihin marka idiraab ayaa meeshii imaanayo oo markaa waxay ku cileeyeen xadiidkan idiraab laakiin xadiidku mudarib ma aha waxaana aad u caddeeyey xaakim fi lmustadrak oo duruqdiisa isagaa soo kaxeeyey marka bacdi duruqihi baa waxaa lagu arkay inuu leeyahay can ilwaliid ibni kathiir can moxamed ibni jacfarin wa moxamed ibni cabaad ama uu leeyahay xadathanii moxamed ibnu jacfar wa moxamed ibnu cabaad marka waxaa laga qaadan riwaayadan marka jamcinayso waa qariino waay markan uu labadiiba inuu ka maqlay ou sheegaayo waxay daliil u tahay in labadooda uu ka maqlay soo maha ee hadduu labadooda ka maqlay marka haddii marna uu yidhaha moxamed ibnu cabaad keliya marna uu moxamed ibnu jacfar keliya uu sheego ee labadaba waa ka maqlay kanna waa ka maqlay kanna waa ka maqlay ee idiraabka marka wax lagu cilaynayana waxaa shardi ah laba shardi duruqdu inay isla eg tahay xagga quwada shardiga labaadna waa inaan la jamci karin haddii la jamcin karo idiraab lama sheega karo marka walidalika marka xadiidkan akharu a'imati naqdi ama a'imada xadiidka way saxiixiyeen oo daara qudni iyo xaakim iyo a'imo badan ayaa iyagu marka xadiidkan saxiixiyey waana xadiidka taxdiid biyo hadiiba la xadidayo qaliil iyo kahiir loo qeybinayo xadiidka ugu ugu xooga badan xanafiyadu iyagu qaliil iyo kahiir biyaha waa u kala qaadayaan laakiin waxay leeyihiin kahiir waxaa la dhahaa biyaha marka aada dhinac ka istaagto qori aada soo qaadato oo aada darafka saas markaad u gelisid qorigaas ood biyaha ku dhaqdhaqaajiso geesta kale haddaynan dhaqdhaqaaqaynin biyo badan waay najaastu waxba kama dhibaysa tagayur unbay wax uga dhibeen haddii marka ay dhaqdhaqaaqayaanna biyahaas waa yaryihiin bimujaradi almulaaqaat ayay ku najaasoobayaan aadu hadda haddaad war war biyo fadhiyaan haddaad u timaado xoogaa qiyaas ah oon aada u weyneyn haddaad saas wa aad yacni qori u darto ood dhaqdhaqaajiso dhinaca kale waa ka dhaqdhaqaaqayaan marka wartaas biyaha waxaa laleeyahay ma badna iyaga marka xadiid ma hayaan xoogle marka laba madhab waaye biyaha in la kala qaybiyo qaliil iyo kathiiri inaan la kala qaybinin maalikiyada inaan la kala qaybinin ayagaa ku tegay iyagana marka waxay qabsadeen ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay-un bis ina almaaa almaa waa ismu jinsi muxallan bial al la geliyo cumuumuu keena cumuumkaasina marka waxaa weeyaan biyo oo dhan qaliil iyo kathiir waa shamlinayaan culimadan kalena waxay leeyihiin cumuumka meeshaas ku jiro takhsiis kanaa gelinaya xadiidkan mafhuumkiisaa takhsiisinaya aduu marka saddexda madhab maalikiyada marka laga reebo madaahibta saddexda kale biyaha in la kala qaaday qabaan xanaabilada iyo shaaficiyaduna waxay ku kala qaadayaan qulateyn ayay taxdiid ka dhiganayaan waana sida nasaa-i hadda u baabeynaya ayb qaala baabu tarki الtawqiiti fi lmaa-i baabu bayaani tarki tawqiiti xadidaaddii ka tegitaankeeda wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay filmaa-i biyaha yacnii inaan waxba la xadidine biyo un biyo layska dhaho wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa xamaadu wahuwa bnu zayd can haabitin wahuwa haabit bnu aslam albunani can anasin ana acraabiyan nin reebaadiye ah ayaa baala fi lmasjidi masjidkuu ku kaadiyey faqaama ilayhi waa u kacay waxaa u kacay bacdu lqowmi qowmkii qaarkood ayaa u kaceen faqaala rasuulu llahi sal ll ly slama nabigu wuxuu yidhi dacuuhu ka taga laa tusrimuuhu ha ku goyninina kaadidiisa oo iska daayo kaadida ha ku goyninina falamaa faraqa markuu dhammeeyey danaa dacaa bidalwin wadaan ayuu u yeertay dalow ama wadaan biyo abuu u yeertay fasabahu calayhi waa ku shubay fasabahu wadaantiibuu ku shubay calayhi calaa mowdici najaasati meeshay kaadida taallay buu ku shubay qaala abu cabdiraxmaan yacni laa taqdacuu calayhi ha ku goynininow ayb wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa cabiidatu wahuwa cabiidaة bn xumayd alkuufiyu صaduq naxwiy rubama akhطأ xadiiu rawaa lahu albukhaariyu waasxaabu sunan اlarbacة can yaxya bni saciidi can anas bni maliki qaala baala acraabiyun ayaa kaadiyey fi lmasjidi buu ku kaadiyey faamara الnabiyu sal ly slama yaxyahan marka waa yaxya bni saciidin alansaari faamara الnabiyu sal ly slama bidalwin ayuu u amray min maain biyo ay ku jiraan fasuba calayhi waa lagu shubay korkiisa wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi suweyd ibnu nasrin dadka uu aad nasaa-i uga wariyo waaye hadda haddaan noogu horeyso waana raawiyatu ibn lmubaarak waaye mar kasta ibnulmubaarak uu ka warina ayb qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can yaxya bni saciidin huwa alansaariyu qaala samictu anasan yaquulu jaa acraabiyun nin reebaadiya yimid ila lmasjidi buu yimid fabaala waa kaadiyey fasaaxa bihi nnaasu dadkii baa ku qayliyeen faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu yihi utrukuuhu ka taga fatarakuuhu way ka tageen xataa baala ilaa uu kaadidii dhammeeyo kaadiyey uma amara bidalwin dalo wadaan ayuu amray fasuba calayhi korkiisaa lagu shubay najaastii najaasadii korkeeda ayaa lagu daadiyey wabihi qaala akhbaranaa cabduraxmaan ibnu ibraahim wahuwa dimashqiyu abu saciid laqabuhu duxaym ayaa leedahay ayb can cumara bni cabdilwaaxid whuwa sulamiyu hiqat rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iy wbnu maaja can اlawsaaciyi can moxamed bn اlwaliid wahuwa zubaydiyu hiqat habtun can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabdillaahi can abi hurayrata qaala qaama acraabiyun nin reebaadiya kacay fabaala fi lmasjidi buu ku kaadiyey waa xadiid abi hurayra waay kan marka kii hore xadiid anas u ahaa fabaala fi lmasjidi buu ku kaadiyey fatanaawalahu الnaasu dadkii ayaa gaaray bialsinatihim bay ku gaareen waay carabyadoodii ayb faqaala lahum rasuulu llahi sal ly slam nabiga wuxuu ku yidhi dacuuhu iskaga tagoo daaya wa ahriiquu calaa bowlihi kaadidiisa korkeeda ku shuba dalwan wadaan min maa in biyo ah hariiquu ahriiquu labada isku mid fa inamaa bucidtum idinku waa la idinsoo saaray muyasiriina idinkoo fududaynayo inaad fududaysaan oo dadka u fududaysaan walam tubcathuu la idinma soo bixinin mucasiriina idinkoo cuslaynayo labadan xadiid midkan anas iyo kan abu hurayra labadaba marka hore waxaan sheegaynaa tarjamada iyo sida ay isu mudaabaqaynayaan labada iyo iyo axaadiidtan tarjamada wuxuu baabeeyey biyaha inaan qaliil iyo kahiir loo kala qaadin oo tarku tawqiit waayo tarjamada sida ay markaa yacni wajhu dalaalaha axaadiidtan ay u tusaayaan macnaha oo u tarjamayna waxay tahay biyaha kaadida lagu shubaayo biyo badan oo qulatayn gaaraya ma aha waa hal wadaan wey soo ma fahmaysaan hal wadaan oo biyo aho yar baa kaadidii lagu shubay marka biyahaas ma najaasoobin uu ka rabaa marka maadaama biyihii lagu shubay ayna yar yihiin oo qulatayn aynan hadda dhammayn ma najaasoobin hadday bimujaradi lmulaaqaat ku najaasoobayan oo tawqiid la iyo taxdiid la qabsanaayo meelba maba daahir noqoteenay leeyihiin waxaana qabsanaayo ibnu cabdilbar iyo waxyaabaha ay qabsanayaanay ka mid tahay iyo ibnulqayim iyo waxay leeyihin haddii baabkaas la la yiraahdo bimujaradi lmulaaqaat bay wax ku najaasoobayaan ay najaastu ku dhacdo biyo yar waxaa ka dhalanayay leeyihin mara inaan la daahiri karin lianna marka aada maro daahirinayso qoliteen ku shubi maysid adiga ee biyo yar baad soo qaaday najaastii baad ku shubee haddii marka biyihii iyo najaastii isku darmaan waa isgaareen soo maaha xasala almulaaqaatu xasalat almulaaqaat mulaaqaadkii waa xasilay wax daahirsamaa male bay leeyihiin iyagoo halkaasay ka baxeen marka iyaga adiladooda marka tarjamada nasaa-i waxay waafaqsantao dambe qolada adiladooda sida ay u fahmayaanna saas waay laakiin qoladan kale waxay leeyihiin waxaa kala duwan najaastu inay iyada soo aroorto oo ay ku timaado biyaha iyo in iyada lagu yimaado ayaa laba kale a bay leeyihiin xadiidkan anas iyo abu hurayra biyaha ayaa najaasada ku imaanaya korkeeda najaasta halkan taallo biyihii baa soo arooraya oo ku imaanaya laakiin midda xadiidulqulataynka ama yacni mulaaqaadka waxa najaasaynayo bimujarad almulaaqaat bay wax ku najaasoobayaan markaan leenahay waa markay najaastu iyada biyaha ku timaado wa marka inay najaastu iyada waarido tahay iyo in iyada loo soo aroorayaa laba kale a marka ayb halkaas iyaguna marka qabsanayaan laa shaka xadiidka qoladan dambaa ku owleysan laanna qoladan labada xadiidba waa isticmaalayaan oo hadda marka sidan marka haddii la qabto xanaabilada shaaficiyadu qabaan waxaa weeyaan xadiidulqulataynna waa isticmaalayaan kanna iyagu waa isticmaalayaan qolada kale laakiin xadiidulqulatayn meesha waa ka saaraya labada daliil in la jamciyaana ka fiican in baab tarjiix la aado ayb ayb waxaa kaloo xadiidku laga qaadanayaa sidoo kale muraacaat lmasalmafaasid mafaasidda in la fiirsho yacni laba mafsada haddaan laga maarmaynin in la ay timaado midda khafiifta ah baa la qaadanayaa tan kale oo weyn ayaa laga tegaa hadda laba mafsada halkan ku kulantayoo ninkan reer baadiyaha ee masaajidka ku kaadiyey hadda fasaaduu la yimid oo masaajidkiiba uu najaaseeyey qeyb ka mida haddii la buriyo oo lagu qayliyo la eryana kaadidii meelo kaleo nadiifuu sii gaarsiinayaa oo daahir ah mafsadadii unbaa badanaysa soo maama laba mafsada marka middaan ha dhammaysta halkaan ha isaga kaadiyo haddii laakiin la buriyo waa meelo kale ku kaadinaya xadiidkan culimada taasna waa usoo qaataan xadiidkan ama mafsado waxaa noqon kara isagiiba inuu ku xanuunsado ku dhintaba qofkan in wax la baraa la rabaa maahan inuu dhinto maa la rabaa qasadku qasadku dhimasho keliya un in la badiyo ma ahan ninkan isaga hadda waaba galayba mafsadadan mid kaloon joogin in lala imaado tanna hadda ay dhacdo labadii mafsado intay kugu dhici lahayd bal mid ha kaa maqnaato ayb taasna qof aan faqiihi ahayn ma samay karo mana idraaki karo ibnu taymiya raximahullah wuxuu dhahaa adilada inay adilo tahay in la fahmo axkaamteedana la fahmo waa fududahay laakiin waxa adagi waxa ay tahay adilada markay istacaaruddo sida daahirkaa sida loo kala hormari lahay daliilba daliilkuu ka xoog badan yahay ama in la fahmo ama in labada waxaan in la fiiriyo laba mafsada hadday tahay midda weyn iyo midda yar in la kala ogaado iyo waxyaabahaas baa marka wuxuu leeyahay khaasatu ahlilcilmi waay dadka ahlucilmiga kuwooda weliba aadka fiqiga xadiidka jamciyey baa arrintaa iyadaa marka ahal u ah keliyay ayb oo waa marka diraayadii iyo fiqigii waay marka taas waxaa kaloo xadiidkan laga qaadana masale kaloo dahaarada ku saabsan oo muhiima waa maxay khusaalada biyaha najaas lagu zuuliyo inay daahir yihiin daahir waayo laakiin mudahir maahani ogaaw waxaana laga qaadanaa meesha laga qaadanayaa waxay tahay wadaantan biyaha marka najaasada saas loogu shubo biyihii iyo najaastii waa sii soconayaan soomaha dhul kaley gaarayaan haddii dhulkaasi ay biyahan khusaaladu hadday najaas ahaan lahayd ee waxba lagamaba faa'iideen nebiguna maba amreen soo maaha ee inay marka wax ku daahi in markaa meesha waxaa laga qaadanayaa marka biyaha najaastan lagu dhaqay dhulka ay sii mareen haddii ay dhul daahira uu yahay meeshaa marka waxaa laga qaatay khusaaladu inay daahir tahay goormay marka daahir noqonaysaa waa haddii iyadu aynan dee markaas haddaynan ka badanin intii hore hadday intii hore ka bataan haddee najaastii inay ku dhex jirtaa la xaqiiqsana kan meeshan xadiidkanna waa lagala baxaa isagana macnahaas iyo axkaam kaloo aada u fara badan waxaa kaloo laga qaataa kaadida bani aadamku najaas inay tahay leanna meesha waa laga dhaqay maxaa looga dhaqay laabudda inay najaas tahay ayb qaala baabu lmaai daa'imi biyaha fadhiyo ee aan soconin xukunkooda caddayntoodiiba u baab yahay haddii marka lagu kaadiyo iyo maxay noqonayaan wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa ciisa bnu yunus qaala xadahanaa cawfun wahuwa cawfu bnu abi jamiilata alacraabiy can muxamadi wahuwa bnu siriin can abi hurayrata can rasuuli lahi sal l slama qaal laa yabuulanna aad axadukum midkiin yownan ku kaadinin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiyo ee aan soconaynin biyo fadhiya meel fadhiya ayaanu ku kaadinin marka inay badan yihiin inay yar yihiin hadda lama kala sheegi de haddii ay badan yihiinna dadkaad ka najaaseynaysaa ad ka haleynaysaa oo hadhow najaasay u dhammaad doonaan ilaa inay midabku isbedelaana laga yaabaa hadda adigu ku kaadiso mid kale ku kaadiyo mid saddexaad ku kaadiyo waa ka hallaabayaan dadkii biyahaas ama cabi lahaaye ama si kale u isticmaali lahaana waad ka hadleynaysaa hadday biyo yar ay yihiinna waaba najaasoobayaan ayaga ayb laa yabuulanna axadukum midkiin yownan ku kaadinin filmaa daa'imi biyaha fadhiyo aan soconaynin huma yatawada-u waa ku weyse qaadanayaa minhu xaggooda ayuu ka weyse qaadanaya marka uma yatawada-u waa istinaaf macnuhuna marka waxaa loo jeedaa yownan iskaga kaadinin hadhow uu ku weyse qaadan doonaa waay ayb waxaa kaloo bannaan uma yatawada minhu in markaa yacni meer haddii markaa la jasmiyo laadii hore oo naahiyada ayaa isagana uu ku cadfanaan yani macmuulkeedu ku cadfanaana amase yacni iyadaasaa loo soo qadarayaayo ee uma laa yatawada' minhu yownan ku weyse qaadanin waay mar laba nahyi waay marka kaadidiina waa la reebay ee waxaana waa la reebay inaad ku weyse qaadato ibnu malik isaga wuxuu ogolaadaa shawaahidu tawdiixa kitaabka axaadiidta bukhaariga ee mushkilka ah icraabtooda mushkilka tahay kitaabka uu ka alifay wuxuu yidhaahdaa wuxuu banaynayaa isaga nasbahana waa banaynaa ayb uma yatawada'a minhu nasbadaasi marka xoogaa waa dhib badan tahay in marka tawjiih fiican in loo helo leanna haddii la nasbiyo waxaa ka imaanaya marka waxa la diidaya waa jamciga soo maaha waaa wuxuu noqonayaa marka nahyigu wuxuu imaanayaa marka uu ku kaadiyo kuna weyse qaato haddii midkood uu sameeyo laakiin waxaa laga fahmaya inay dhib lahayn saasna ma loo jeeday meeshaas markaad imaamu nawowi war buu ka bixiyey muqni labiibka laftiisana hala fiiriyo meeshaas waa ka hadlayaa laftiisana ibnu maligan filaya inuu isaga gar siinayo oo markaa macno saasoo kale uu tilmaamayo wuxuu leeyahay suuro saddexaad waaye mana laga qaadanayo suuraddaas jamcigu uu ku jiro waxay noqonaya keligeed hal suuro mafhuumka ah marka tafriiqa waa bannaan yahay awalba mafhuum uu ahay mafhuumkaas waxaa caaridaya riwaayaadka kale wax dhiba marka male nasbaha saasoo kale u dhahaya qaala cawfun wa qaala khilaasun khilaasu bnu camrin alhajariyu weeyaan hiqatun yursil ayb cali dadkii wuxuu ahaa wa kaana min shurati caliyin xadiiثhu fi اlkutub الsita can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam milahu wbihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim wahuwa dowraqiyu qaala xadaanaa ismaaciil wahuwa bnu culaya can yaxya bni catiiqin wahuwa طufaawiy hiqatun xadiiduhu fi lkutubi sita can moxamed bni siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu ulah sal l slam laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'imi huma yaqtasilu minhu qaala abu cabdiraxmaan kana yacquubu yacquub wuxuu ahaa laa yuxadidu bihada alxadiidi xadiidkan ma sheegi jirin ilaa bidiinaarin diinaar buu ku sheegi jiray yani keligiis baa markaasaan u warin jiray maadaama uu dariiqiisa cariiri uu yahay isaga keliya uu warin jiray ayaa marka ma sheegi jirin ilaa uu diinaar ka qaato qofka meeshaan hadda masaladii marka waxaa imaanayso akhdul ujrati bitaxdiid ujro in lagu qaato xadiidka nebiga sal ll ly slam akrintiisa iyadana da war badan waa tii uu ku jiray oo imaam axmed iyo a'imo badan ma ogolaa jirin nooc jarxi ah bayna ka dhigi jireen laakiin abuu nucaym iyo alfadl bnu dukayn iyo cafaan bnu muslim safaar iyo way ogolaa jireen abuu nucaym wuxuu dhihi jiray labaiyo toban qof baa gurigayga joogto meel aan wax uga keenana male iyagaan u xabisanahay dadkan xadiidka baranaya haddana hal rooti gurigayga ma yaallou dhihi jireen markaasay leeyihiin waxba ha qaadanin wuu qaadan jiray markan ayb marka haddii da baahi ay keenayso dowlad kafaalo qaadaysana la waayo haddii uu ka tagana cilmi badan la waynayo inuu wax ku qaataa marka dhib ma laha haddii kalena inuu iska ixtisaabsado ayaa fiicanse wixii isaga loo keena laakiin lagama hadlayo ugawooda ujiro marka laleeyahy waa waa lagu heshiinayaa intaas isii may intaas ma kusii kara intaanan kusiinayaa shardi baa la wadagala laakiin isagoon shardi gelin haddii wax la siiyo waa qaadanaa taas waxa ujirana qofkaasi ma qaadanino sababtoo a nabiga sal ll ly slam waa kii yidhi maalkan wixii kuu yimaado adoon damac kaaga jirin qaado khudhu fatamawalhu wamaa laa falaa tutbichu nafsaka ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed